You're with SBS Radio.
iyadoo dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamul goboleedka jubbaland ay weli ka dhex taagan tahay xurguf dhanka siyaasadda ah islamarkaana dhowaan dowladda federaalk soomaaliya ay diiday gebi ahaanba wixii kasoo baxay doorashooyinkii kala gedisnaa ee ka dhacay magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka u ah maamulkaasi jubbaland ayaa dhanka kale dowladda soomaaliya waxay qaaday tallaabo ku aadan in diyaaradaha taga magaalada kismaayo aanay amar la-aan halkaasi tegi karin iyadoo marka hore ay tahay inay soo maraan garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho si dowladda federaalk soomaaliya ay hubin ugu samayso iyadoo kadib arrintaasina ay ka dhalatay in dowladda federaalk soomaaliya ay xabsiga dhigto wasiirkii amniga ee maamul goboleedka jubbaland cabdirashiid janan iyadoo dowladda federaalk soomaaliya ay sheegtay in wasiirkaasi baaritaano lagu samayn doono oo dembiye loo haysto sida ay xaqiijisay taliya ku-xigeenka ciidanka biliiska soomaaliya wixii amarkaasi ka dambeeyey diyaaradaha iyagu taga magaalada kismaayo ayaa waxay soo maraan garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho halkaasoo dowladda federaalk soomaaliya ay maamusho waxaana arrintaasi si weyn uga xumaaday xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland ee dhowaan iyagu soo doortay madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe in mar kale maamulka jubbaland uu hogaamiyo xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland oo dhowaan madaxweyne u doortay axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa ugu baaqay dowladda federaalk ee soomaaliya inay xayiraada ka qaado diyaaradaha sida tooska u tegayay garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo kulan ay magaalada kismaayo ku yeesheen xildhibaanada baarlamaanka labaad ee jubbaland ayaa waxa ay ku sheegeen in dadka rayidka ah ay dhibaato ka soo gaartay xayiraada duulimaadyada diyaaradaha ee magaalada kismaayo sida tooska u tegayey shacabkii duulayay oo duulimaadka ku soo raacay diyaaradahaasi qiimihii ay bixin jireen tikidhadu aad bay qaali ugu noqdeen oo boqolkiiba toddobaatan sare ukac ayaa ku yimid dhibaato dhaqaale ayaa soo gaaray dadkii muwaadiniinta oo isticmaalayay diyaaradahaasi badeecado badan oo suuqa yaalay oo diyaaradaha ay keeni jireen ayaa qiimahoodii kor u kacay waxay dhibaato u keentay shacabkii badeecooyinkaa gadan jiray shaqaale ka shaqayn jiray waxyaha diyaaradaha iyo duulimaadka ayaa shaqadoodii dhibaato ka soo gaartay oo shaqo la-aan ay meesha ka soo gaartay maadaama duulimaadkii ay hakad ay galeen xildhibaanada ayaa waxa ay sheegeen in dhibaatooyinka ugu daran ay soo gaartay dadka rayidka ah sida dadka xanuunsan oo ay adag tahay siday yidhaahdeen in si dhaqsiha lagu gaarsiiyo goobaha isbitaalada maadaama xayiraad la saaray diyaaradihii tooska ahaa dhammaan shacabka reer jubbaland xukuumad iyo shacab iyo baarlamaan annagoo isku duuban dhammaanteen waxaan ka wada xunnahay xayiraadda lagu soo rogay dadka shacabka soomaaliyeed dowladda federaalka anagu waxaan garan la'ahay ma waxay yani xayaraad ku sortay ma dadka shacabka mase waa xukuumadda waa su-aal horta inay isweydiiso cidday xayaraadda ku soo roday taas waxaan filayaa inay dowladda soomaaliya ay arrintaas ay ku gaftay waxaa jirta maalinka shalay ahaa haweeney laga soo qaaday dhobley oo baabuur lagu soo qaaday shalay subax in saaka isbitaalka ismaail la keenay waad garan kartaa haween foolinayso dhibaatadaas intaan la-eg ay soo martay marka halkii markii hore qorshaha uu ahaa one hour dhobley to kismaayo inay iswaak loo soo gaarsiiyo ama labaatan daqiiq in lagu keeno halkaas waxay ka mid tahay dhibaatooyinka ay shacabka ay la kulmeen sidoo kale waxaa ka mid ah daawooyinkaas sida waxyaabaa layaa reagent drugs daawooyinka sheebaarada lagu baaro qabooje la-aan ama friis la-aan lama qaadi karo haddaysan ku jirin yani xaqiiqadii waxa weeye yani arrintan cunaqabateynta ee diyaaradaha waxa weeye yani dhaqaalo burbur badan bay keentay waxay keentay waxa weeye yani in tigirkii waxa weye shaqa waxa maarata ku korday dadkii shacabka ahaa in waxa weeye yani ay timi waxa qofku waxa weye dhaqaale aanu iska bixin karin in qofkii waxa weye marka uu xamar ka dego la weydiiyo waxa weye maarata yani meelaha u socdo mid ka mid ah xildhibaanada warbaahinta ka hadlay ayaa si kulul u soo hadal qaaday xariga dowladda federaalk ee soomaaliya ay u geysatay wasiirkii amniga ee maamulka jubbaland cabdirashiid janan isagoona hoosta ka xariiqay inay waajib ahayd in dowladda federaalk ay maxkamad soo taagto wasiirkaasi wasiirka amniga jubbaland ayaa si afduub ah magaalada muqdisho looga xidhay wasiirku wuxuu xur u yahay haddii dembi uu galay waa in maxkamad loogu yeedhaa waa in uu jidbaxaa waa in waxaa loo haysta loo sheegaa dembigiis la qaymeeyaa markaa kadib waa in haddii la xirayo iyo haddii falka lagu fulinayo markaa kadib weeye waa sharciga dastuuriga ah dowladda federaalka ku qoran midka jubbaland ku qoran kuwa maamul goboleeda ku qoran oo caalamiga ah waa intaa weeye in loo maro waxaa xiran wasiir xasaanad lahaa oo ma aragtaa ee ka tirsanaa wasiirada jubbaland haddaynu raacno qaynuunka saxda ah oo dastuuriga ah wasiirku dembiyada lagu haysto in maxkamad lagu horkeeno ayay ahayd war miyaa maxkamad la horkeena wasiirka oo alaana afartan iyo sideed saacadood bay ka soo wareegtay soo maaha alaana ma ogsoonin wasiirkaasi waxa loo haysto iyo maaragtay xoriyadiisii waxa loo qaaday si kastaba qiimaha lagu raaco diyaaradaha ee aada magaalada kismaayo ayaa iminka laga dareemayaa sara ka xoogan kadib markii dowladda federaalk ay dhowaan soo saartay amarkaasi ku aadan in shirkadaha diyaaradaha aanay si toosa u tegi karin magaalada kismaayo ka hor intaanay soo marin garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho waxaana laga dhursugayaa halkay arrintani ku dambayso iyada oo weli uu jiro khilaaf xoogan oo ka dhex taagan dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedkaasi jubbaland gaar ahaan madaxweynaha markii saddexaad loo doortay kursiga madaxweynenimo ee maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe cabdiraxiid cabdisamad idaacadda s b s magaalada muqdisho
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.